wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ka daafurtay shirweynaha wadatashiga mashaariicda damal caafimaadda shirka ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socday mashruuca damal caafimaad xubno ka mid ah wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed mudane cabdi cali ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan
kono nuugaalo meelraayiso hirshabelle hiiraan iyo la jaraa meelraayiso jowhar marka shanqaasooba laka guulaysado oo tijaabada laka guulaysada wali rajeena meelo badan oo soomaaliya ina ku shaqeey doona marka muhiimadiis iyo wali qotome iyo odayaasha iyo meelraayiso bulshadu walaalangaweeri waliba inay ogaadaan waxyaalaha isku ku duwanyi marka dowladda leh oo project coordinator leeyi oo mas-uuliyadda iyo shaqadiis iyo wali qobodow iyo muhiimadiis inbadan yonin sharax doon hoo bilaar insha allah shirarka noocanga iyo oo su-aalo laisku warsadaayo muhiimadan shirarka leyin iyo walaasna waa laisweydiin doon hoo bilaar insha allah wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada koonfur galbeed soomaaliya maxamed cismaan ayaa sheegay inka wasaarad ahaan ay doorkooda qaateen maanta waxaan ku guulaysanay toban degmo maanta isbitaal inay leeyihiin degmademu talago inay isbitaalladaas dhakhaatiirtooda ay joogto qofka oo maamada foosha ah waxaan soo marnay maamo fool ah inaa waajid laga soo qaado baydhabo soo gaarin oo jidkaay ku dhimanayso waxaan soo marnay maamo oo fool ah laga qaaday ceelberd intii goday loo wada jidkaay ku dhimatay maalintan maamo fool ah waajid in laga soo qaado baydhabo ma la keenayo adeegay rabtan waajidaa lagu qabanaa degmo kasta koonfur galbeedn saasaan gaarsiinay waxaan ka shaqeeyey wasiir keliya kama shaqeyne madaxweynaha nagu weyn wasiirka ku xigo shaqaalaha wasaaradda cid kasta kaalinteeday qaadatay heedihiina la shaqeynayey shacabka koonfur galbeed talooyinka ay soo jeedinayeen ayaa maanta meeshaan lagu gaaray waxaan rabaa marka shirka marka laisku imaado hay-adaha joogo tiimka wasaaradda joogo iyo wasiirada joogaan waxaa la rabaa qofka kasoo qaybgalaya nafkiisa taladiisa inuu ku darsado wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wado dadaallo xoogan oo lagu horumarinayo adeegyada caafimaad ee ay helaan bulshada maamulkaasi